ururka caafimaadka caruur iyo ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
bismillahi raxmaan iraxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka raadi heesnaayo toddobaad walba oo sabti aad dhegeysataan anigoo xaliimo cali ibraahim ayaa la socodsiinaya dhanka farsamada waa injineer zaki mar kale kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka raadi heesnaayo
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka caruur iyo isku soo noqod wanaagsanna kheyrta hawada naga dhegeysanaysa toddobaadkan barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa saameynta ay bulshada kala kulmaan xanuunka ku dhaca ilkaha waxaana barnaamijka marti u ah aqoon-yahan sidoo kale qof qabaa xanuunka ku dhaca ilkaha iyo sidoo kale mid kamid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada jowhar waxaan wax ka weydiin doonaa sida ay u arkaan ugu horeyn waxaan siinayaa xaliimo oo kamid ah dadka uu ku dhacay xanuunka ilkaha taasi oo muddo ku dhibaatooneysay xanuunkaasi marka hore soo dhawow marka xigtaa ee waxaad nooga warantaa xiliyada aad isku aragtay xanuunka ku dhaca ilkaha oo saameyntiisa aada la kulantay waxaan bilaabay inaan dareemo xanuunka iliga qiyaastii saddex toddobaad ka hor xanuunka wuxuu si lama filaan ah u bilaabmay kadib markaan cunay cuno macaan xanuunku waa mid mararka qaar soo noqnoqda gaar ahaan marka aan cunto kulul ama cuno qabow aada isticmaasho kale hal ilig oo hoose ah ayaa igu xanuunaya igu xanuun badneyd gaar ahaan dhanka midig ee hoose marka uu xanuunku igu kaco wuxuu noqdaa mid dhabarjab u eg yani mid oo dhabarjab u eg oo xanuunkiisa saaid u daran mararka qaarna wuxuu dareensiinayaa guux aanan la adkeysan karinba cundooyinka kulul iyo kuwa qabow iyo wixii macaan ah waxay si weyn u kiciyaan xanuunka
waan gartay hore ma u lahayd ee xanuunkaasi ku dhaca ilkaha
haa hore ayaan u lahaa dhibaatooyinka sida suus iyo godka iliga balse ma aanan u arkin kuwa daran ilaa uu xanuunku kordhay
gartay ma tagta xarun caafimaad si loogaga daaweeyo xanuunkaasi aad la kulantay
waan tegay xarun caafimaad waxaana laii sheegay in ilika uu leeyahay god qoto dheer oo u baahan in la nadiifiyo ama laga saaro ka hor intii aan dhakhtar tegin waxaan baqaayay yani waxaan ka baqaayay qarashka iyo in aysan jirin xarumo tayo leh oo iga ag dhow
jiraan saameyn uu yeeshay ee xanuunkani xanuunku wuxuu sameeyey cuntadeyda yani xanuunku wuxuu saameyn weyn u geystay cuntada aan cun lahaa iyo hurdadeyda habeenkii si wanaagsan uma seexdo waana la igu arkaa waxaana lagu arkaa dadaal waxaan isticmaalaa bilstimool si aan xanuunka u dejiyo marna waxaan ku luluqdaa biyo milix leh yacni biyo cusbo leh ama dhirta loo isticmaalo ilkaha sida miswaag deegaankeyga ma jiraan xarumo badan oo ilkaa lagu waxeeyo midka ugu dhow waa meel dadka badani aadan dadka badana way aadaan adeegiisuna wuu gaa- kaabiyaa wacyiga bulshada weli waa hooseeyaa dad badan ma fahansana muhiimadda nadaafada ilkaha ilaa ay la kulmaan xanuun haa xanuunka wuxuu iga hor istaagaa in aan si fiican u cuno gaar ahaan xilliyada qoraacda ama cashada hore ayaan u waayay laba ilig oo dhaawac u sababay mana aanan daryeelin sidii la rabay haa mararka qaar waxaa i qabataa madax xanuun iyo barar agagaarka daanka ah yacni dhanka daanka xitaa ku bararayso haa qaar ka mid ah qoyskayga gaar ahaan hooyaday waxay la tacaashay xanuunka ilkaha muddo dheer haa waxaan ogahay in cadayaasha joogtada ah isticmaalka buraash tayo leh iyo ka fogaanshaha cuntooyinka waxyeelada leh ay ka hortagaan xanuunka dhakhtarkii aan la kulmay wuxuu ahaa mid wanaagsan wuxuuna ii sharxay xaaladeyda ee- ee si qoto dheer fariinteeda ha sugin ilaa xanuunku kaa qabsado yacni fariinta u diraayo waxa waaye een, ha sugin ilaa uu xanuunka kaa qabsado daryeel ilkahaaga si joogto ah ha daayicin nadaafada il- ilkaha ama nadaafada afka dhinaca kale waxaan siinayaa xabse maxamed oo kamid ah aqoon-yahanada ku dhaqa magaalada jowhar waxaan wax ka weydiiyey sida bulshada ku nool magaalada jowhar looga wacyigelin karo ka hortaga xanuunka ku dhaca ilkaha iyo sida bulshada ay iskaga ilaalin karaan halkana soo dhawow marka xigtaa waxaad naga warantaa ama wax kaa weydiinanaa fikir ahaan waxaad ka haysatid xanuunka ku dhaca ilkaha iyo sida bulshada ay inta badan uga xanuunsadaan ilkaha Ka- aqoon-yahan ahaan maxaa is leedahay sababaha ugu badan waa cadayaasho la-aan cunista sokorta badan iyo boo- iyo booqasho la-aan dhakhtar ilko Mise leedahay ee cunida sokorta waxa ay keeni kartaa in ilkuhu ay noqdaan kuwa xanuunsada.
waxay keeni kartaa dalool god iyo ilkaha xanuun sababtoo ah bakteeriyada ayaa sonkorta ka disha aashitada dhaawacyada ilkaha Bal ka waran ee saameynta ka imaan karta haddii een, bulshada ay iska daayaan in ay ilkaha u isticmaalaan nadiifintooda.
xirid barar ilkaha oo dilaaca ama lumiya i- iyo ur afka ka soo baxa maya waxaa fiican in la cadaysto s- laba ilaa iyo saddex jeer maalintii gaar ahaan cuntada kadib waxaa loo baahan yahay in loo cadayo maalin maalin kasta loona ilaaliyo cuntooyinka sokorta leh oo ka difaacda xanuunka ilkaha in si tartiib ah loo cadayo in iyo iyo in si joogto ah loo cadayo dhiiga badan waxaa calaamad cirid barar ah nadaafad xumo cunista so- in so- cunista cuntooyinka qaar iyo xanuunada ilkaha ama ciridka Ma isdhihi kartaa dhaawacyada ku dhaca il- haa caafimaadka caafimaadka afka wuxuu si toos ah ugu xiran yahay caafimaadka wadnaha caloosha iyo jirka intiisa kale sababaha ugu badan waa cadayasho la-aan cun- cunista sokor badan booqasho la-aan dhakhtar ilko si looga hortago xanuun ur afka ka yimaado iyo in ilkuhu lumiyaan waxay keeni karaan d- dalool god iyo ilkahu xanuun sab- sababtoo ah ba- sababtoo ah bakteeriyada ayaa sonkorta dhaawacda ilkaha cirid barar cirid barar ilkaha oo dildilaaca ama lumiya iyo ur afka ka soo baxa shan labo ilaa saddex jeer maalintii gaar ahaan kadib cuntada waxaa loo baahan yahay in loo in loo cadayo maalin kasta loona ilaaliyo cuntooyinka sokorta leh si ay ugu barbaraan kuwa wanaagsan oo oo ka difaacda xanuunka ilkaha in si tartiib ah loo cadayo in iyo in si joogto ah loo cadayo dhiiga badanna waa calaamad cirid barar nadaafad xumo cunista cuntooyinka qaar iyo xanuunyada ilkaha ama cirid haa haddii si xoog leh loo cadaynayn waxa ay dhaawici kartaa ciridka iyo dusha sare ee ilkaha in aysan garanaynin waxa la sa- waxa la samaynayo milix biyo kulul biyo kulul ah iyo qumana iyo qumbaha qaarkood ayaa faa'iido leeyihiin cadayasho la-aan sokor badan sigaarka iyo daawooyinka qaarkood haa haddii si sax ah loo isticmaalo waa mid mid mid nadiifiya afka oo xoojiya ciridka ilkaha waxay jabaan ama dilaacaan haddii laga jabsado wax adag haa waxay leeyihiin calaam calcium iyo fitamiin d oo d- oo adkeeya ilkaha sigaarku wuxuu sababaa ilko huruud ah cirid barar iyo ur xun
ilkaha way sababi karaan haddii qofka uu si xowli ah u cadayaysto ah haddii si xoogan si xoog leh loo cadaysto waxay dhaawici kartaa ciridka iyo dusha sare ee ilkaha cirbada xanuunka cabsida cirbada xanuunka iyo iyo in aysan garanaynin waxa la sameynayo xaashi miski milix biyo kulul ah iyo cumbada qaarkood ayaa faa'iido leeya- leeyahay cadayasho la-aan sonkor badan si gaara iyo daawooyinka qaarkood haa haddii si saxa loo isticmaalo waa mid nadiifis- mid nadiifiya afka oo xoojiya ciridka ilkaha waxay ilkaha way jabaan ama dilaacaan haddii lagu jabsado wax adag haa way ka haa waxay leeyihiin fitamiin d oo oo adkeysa ilkaha bal ka waran dadka isticmaala sigaarka oo kale ma saameeyaan ilkahooda ayaad is leedahay haa sigaarku wuxuu sababaa ilko huruud ah cirid barar iyo ur xun haa caafimaadka jirka afka wuxuu si toos ah uga xiran yahay caafimaadka wadnaha caloosha iyo jirka intiisa kale ugu dambeyntii waxaan siinayaa doctor maxamed cabdi oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada jowhar waxaan wax ka weydiinay sida ay bulshada magaalada jowhar kaga gaashaaman karaan xanuunka ku dhaca ilkaha sidoo kale waxaan wax ka weydiinay waxa uu yahay xanuunada ku dhaca ilkaha ee qeybaha ay kala yihiin marka hore doctor soo dhawow marka xigta waxaad noo warbixisaa ee saameynta bulshada ay kala kulmaan xanuunka ku dhaca ilkaha mahadsantihiin tiim radio snai waan idinka mahadcelinaa sida wanaagsan ee bulshada aad ugu shaqaysaan waxaan ahay dhakhtar ka howlgala ee xarumaha caafimaad oo ku yeela ee degmada jowhar marka ee xaruntaydna sidaad hor ee ugu soo booqateenba waa in badan waad aragteen ee shaqooyinka aan qabano idinkaaba markaatika marka ee wacyigelintan bulshada aan u samayno oo idinkana aad markaasi ee nagu soo dhaweysaan sidoo kale waa wax wanaagsan oo aan iska kaashano wacyigelinta bulshada ama guud ahaan xanuunada ku dhaca afka ee caabuqan oo aad soo qaadateen ciwaankiisa ee waa caabuq inta badan ee dad badan oo soomaaliyeed ama dad badan oo adduunka ka mid ba ay dhibaato ku hayo oo inta badan waxaa sababa waxa loo yaqaana fungal infection infection ku dhaca markaasi ee ee fungi oo keena oo afka ku dhaca kaasoo sababa tooth decay inay ilkihii markaasi ay kurmaan ama ay jabaan ama ay madoobaadaan ama layer u saarto ee ee kaasna waa inta badan fungal disease cudur lahaa keeno
waa jirtay ma jiraan xanuuno kale ee ku dhaca ilkaha waxaa kaloo jira xanuuno kale oo af ku dhaca soomaalida qaar yirid ay dhahaan oo magacaasi ay u yaqaaniin waa xanuun inta badan ee asana fa- ee bacterial infection ay keento oo qofkii ee qaybaha gudaha ee afka ama ee oral tractiga inta dhibaato gaarto qofka afkiisa uu soo uraayo oo qo- ama ur markaasi xoogo odar aan fiicnayn oo qofka afkiisa markasta uu ka socdo ayaa idan dhacdo oo markaasi bacterial infection ay keenaan soomaalida badana yirid ay dhahaan oo qofka waxaa laga yaabaa inuu muddo haddii hataa daawo u isticmaalo uu go'i waayo ayaa jirta idina oo mararka qaar u baahan in dhaqa- dhaqaatiir weyn oo qaybtan g i t-ga inay xaliyaan laga maarmaan ay tahay oo daawada aan lagu xalin karin laakiin kuwan oo tusdikeyga ah ama eh, fungal infectionka waa fudud yihiin xalintooda Eh, qofka ilkahaas unbaa ka qurmaya ama ka madoobaanaya ama inoo kale suus waxa loo yaqaan uu ka galaa waa gartay bal ka waran ee daaweyntiisa daaweynteedu waa iska fududaa taas wax hadda culays badan ma lahan keliya waxay u baahan tahay daawadii loogu talagalay oo markaasi antifangalka ahaa in la siin bay u baahan tahay wax kale un baahno Ee, saasaan isleeyahay tan Ee, waxyaabaha lagu daaweeyana waa iska fudud yihiinoo wax markaasi dhakhaatiirta oo clinical medicineka ay xalin karaan waaye oo hadda aan u baahnayn dhakhaatiir waaweyn Ee, keliya ma haddii ilkaha in la bedelo ay noqoto ama ilkihii ay dhammaadaan ba markaasi danta dhaktar loo baahan yahay dhakhtar dantista oo ama ilkaha yaqaano markaas ayaa loo baahdaa inta badan laakiin wixii markaasi daaweyn ah ama klinig ah dhakhaatiirtan iska caadiga ah ku filan oo klinig ah wayna fududiin daawadooda oo daawo iska fududa lagu daaweeyaa oo meel kasta laga heli karo availabilitygeeda uu fiican yahay oo aan dhib badan loo maraynin marka ee, eeba gartay ma jiraan ee siyaabo ee laga hortagi karo een xanuunkaasi waxaa jira marka waxyaaba prevention ahaan loo sameeyo looga hortago si cudurkan uusan u imaanin qofka inuu prevention uu sameeyo ayaa wanaagsan markastaba waxyaaba prevention lagu sameyn karo waxaa ka mid ah qofka inaa ee, cadiga uu ku dadaalo haddii ahaan lahayd cadigan caadiga ah oo oo markaasi oo dhaqanka caadiga soomaaliyeed oo cadiga lagu cadaysto iyo haddii ahaan lahayd cadigan kale oo markaasi ee, chemicalka lagu cadaysto oo markaasi baalahan ee, boomaatooyinkan lagu cadaysto iyo iyo buraashkooda wato haddii ahaan lahayd qofka inuu nadaafadda uu ku dadaalo afka maxaa yeelay nadaafaddu waa nisful iimaan waay nabi salaam ayaa noo amaanay ama ee, ee, maxaa kuu sheegay nadaafadda weli waxdiisa wuxuu ku leeyahay nabi alai salaam ummaddii haddii ku dhibtoon lahayn waxaan fari lahay salaad kasta ee, maxaa kuu sheegaa horteeda intay idin dukan ka hor inaa afka ay cadaystaan oo dhib ka soo gaaraya aan ogahay darteeda aan u- aan u dhahayo leeyahay sidaas laakiin waajib aan ugu dhigi lahay marka cadiga muhiim waaye waa nadaafad ahaana aad uu fiican yahay caafimaad ahaan uu fiican yahay oo ilkahaas ka hortag uu noqonaa cuduradii ku dhici lahaa cuntada habeenkii la cunaayo lala jiifanayo caadi la-aanta la jiifanayo waxay keenaysaa tusdikii haldhaa ama ilkihii oo qurmo marka waxaasoo dhan waxay- waxaa looga hortegi karaa marka inaa lagu dadaalo nadaafadda afka ayaa looga hortegi karaa marka ee, waxaas marka waa prevention preventionkaas marka in lagu dadaalo oo aad loogu dadaalo si ilkahaas aysan u qurmin oo markaasi xanuunadaasna ay ugu dhicin eeba gartay ugu dambeyn maxaa bulshada aad kaga wacyigelinaysaa in ay ka hortagaan een xanuunka ku dhaca ilkaha marka guud ahaan bulshada waxaan ku wacyigelinaa marka ama kula talinaa inay nadaafadda ilaaliyaan afka nadaafadiisa waa muhiim haddaan afka la nadiifiyo noocadii loogu dadaalin waxaa waaye waxaan imaanaya in hadhow caabuq imaado oo qofkii afkiisii markaasi ilkii ka jabaan caabuq ay keenaan suus uu ka galo ama afkii uu uro marka waxaasaa imaan karo haddii qofka xanuun caloosha oo afka ur keena ay jirtin ama baalkaas la la yaqaana ee soomaalida ay u yaqaaniin ee aan kuu sheegay yilidka oo jirane dhaktar g i t oo qofka la xiriiraa ee inuu fududahay arrinteeda xalinteeda waa fududahay dhakhtarkaasaa xalinaya inaan qofka uu dhaqso uu dhakhtar la xiriira uusan isku daahinaa muhiim ah marka guud ahaan waxaan ku wacyigelinayaa soomaalida marka ee dadka soomaaliyeed inay dadaalaan nadaafadda ay ku dadaalaan ka hortag waxa uu noqonaya qofka nadaafadiisa ay aad u fiicnaato taasaan ku ratila wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku saafmeeraya barnaamijka tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan ka saxiga ah. nabadgelyo
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka ururka caafimaadka ururka caafimaadka